ku dhowaad lix boqol oo qoys oo danyar ah ayaa raashin lagu qeybiyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay deeqda raashinka ah ayaa waxaa bixisay hay-adda amuud foundation oo ka howlgasha deegaanada koonfur galbeed soomaaliya deeqdan oo iskugu jirta bariis bur timir saliid iyo caano bore ayaa waxaa inta badan ka faa'iideystay dad aada dadka u nugul sida dadka sida dadka baahiyaha gaarkaa qabo iyo kuwa da-da ah ee ku nool kaamabka ku yaala magaalada baydhabo ugu horeyn goobta waxaa ka hadlay axmed aadan oo ka socday hay-adda amuud ee gobolka baay isagoona tilmaamay in deeqdaani ay gaarsiiyeen dadkii u mudnaa lix boqoloo qoys oo aan siino raashiin loogu talagalay afurka lagana bixiyo magaalada baydhabo ee gobolka baay alxamdulilah mahadda ugu weyn allah subxaana watacaala ayaa kale mahadda ku jirta xaale maamulka dowladda ay uga horeeyaan degmada gobolka iyo guud ahaan commishanka oo mar walbaba nagu saacido inaan gaarno in ka badan shan boqoloo qoys mar walbo alxamdulilah raashinkan dadkan loogu talagalay waxa uu ka kooban yahay gasac caana boora ah saddexle saliid ah haaf bura iyo haaf bariis ah waxa uuna tiridiisana ay tahay lix boqoloo qoys maalintii kow soonka uu ahaa ee taariikhda ay ahayd kowda bisha saddexaad waxa allah subxaana wa tacaala nagu kaalmeeyey inaan bixinno kun iyo konton qoys oo loogu talagalay dadka barakacayaasha magaalada baydhabo dhinaca kale waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdiqaadir cali maxamuud asigoona tilmaamay in muhiimad ay u leedahay in gargaar la gaarsiiyo dadka u nugul ee ku nool deegaanada maamulka koonfur galbeed bil ramadaan oo barakaysan laka jara waliya hay-adda camuud foundation oo doorkii labaad iyo biidii maalintii bili kow hayte kun iyo konton qoys geekana wali biyo haytee afar maalmood kadib oo geeka taariikh bishan dhagtana lix boqoloo qoys kuwaasoo oo hanyaboo heen dad muxsiniin ah oo daafaha adduunka rooga oo eedii eedna inku galanjaysadahayaan aan hayna madi inka horeyti oo galanjaysashadan oo kale suubiyan wali eedii eedanka mahadnaqane in allaale iyo intii oo suurtagelidi oo qayb ku hayti oo sida maamulka iyo khaasatan amniga oo sugan oona suurtageliyen in raashinkan si nabad ilan walba ka qaadada bilaa sharuud eh walaa usa qaadada una xurun ey afarta shay haaf bariise haaf bur eh gasacaana ah saddexla saliid eh iyo hal kiilo timir eh taasoo qoys weliba usa qaadadaw iyagoo laha ku xoli qaabka oo indegsan oo ah dadka eed taagta daran khaasatanna haweenka yalaha ku qaadadi kategorigaasaana iyo isticmaalan jireen maxaan markii ugu horeysay oo hay-adda camuud foundation ay deeq raashina gaarsiiso barakacyaasha ku nool deegaanada koonfur galbeed soomaaliya